walaal xalay fardi dhexe oo sideedii saac oo habeennimo waa nimankii cadowha waxay soo galeen degmada baxmeer markay soo galeenna saddex nin oo gudoomiye xaafadyeed ahaa oo rag waaweyn oo sideetan jise ah oo ninka ugu da-yar toddobaatan iyo shanta uu jiro bay la baxeen guryahoodii kala baxeen waana dileen waa tahay marka intay ka soo galeen magaalada ma waxay kusoo galeen dagaal mase si hoose isaga soo galeen magaalada baaldheere ilaa sideed meelood baa ciidamada ka degan yihiin waa soo guulseen magaalada dhexdeeday soo galeen weerar ma ahayn laakiin waxay ahaayeen dad isqarinaya oo markaas magaalada say ka soo galay dabadeedna beegsanayay guryaha ay nimankaas joogaan waa garta
nimankaasi way dileen guryahooday kala baxeen laba isku meel bay digeen midna madaxay ku gooyeen oo meeshii ay ku dileen bay kaga tageen nimankaa cadowga yaa nimankaas odayaasha ulamadaa laayay waa garta degmada maxay ka ahaayeen raggan degamiye xaafadeed hoosay ahaayeen qaabna waaba laga bedelay oo mid bedel buuba ka ahaayo mar horea laga bedelay mid kalea joogay waayahay marka al-shabaab siday ugu suurowday inay degmada baardheer intay soo galaan rag saasa la baxaan siday doonaan baraadli-i magaalada qaarna ugu dilaan qaarna ay banaanka ula baxaan see rabaan ay ka yeelaan siday ugu hirgeshay aawa ciidamadii magaalada iyo dadkii joogay maamulka magaaladii magaalada ciidanku waa joogaa ciidan badan oo boolis iyo military iyo milateriyaga waa joogaan iyo amisom amisom ayadu waxay degan tahay aeroboorka laakiin ciidamada soomaalida milatariga xooga dalka soomaaliyeed ciidamada booliska milateriga intaba waa joogaan laakiin magaaladu waa magaalo ballaaran difaaciyadaa lagu jiray ciidanku marka habeenkii magaalada uu dhex maraayo waa ronday amniga gacanta ku haya ilaahay baa gacanta ku haye laakiin xalay waxay ka faa'iideysteen ilaahay amarkiis meel gooniya oo maaragtay koona abay ka soo galeen magaalada guryaha koonayooyinkay deganaayeen waxay deganaayeen meel nimanka waxay deganaayeen meel magaalada guryaha u kooneeyay deganaayeen waa garta marka adinka cabsi intee la-eg ayay idinku tahay arrin noocaan oo kalea inay dhacdo oo dad ka tirsan maamulkii degmada al-shabaab ay iska gogowracaan ayadoo maaragtay cidna iska caabin ay ku sameynin xataa intay soo galaan magaalada sidee dareenkiina ugu tahay wax cabsi gelin leh qof qofka anaka cabsi nama hayso laakiin waa ka xunnahay dad shacaba islaama soomaaliya in la laayo meel amni ka jiro ciidamada gacanta ku hayaan dawladda waa mid aada looga xumaado laakiin cadowgaani cadow kor ka meel kasoo jila maahata waa niman soomaaliya kala yaqaana wadooyinka laga soo gelayo mid tuugana hadee wuxuu xado markaasoo dhigsado lama waayo marka waxa weeyaan cadow anigu waa ka fooga jeganahay waxna waan ka qabanayna haddii alla idmo waana taxadaraynaa laakiin waxay dhacade waa wax nasiib ku dhacay oo ma ahana wax maaragtay jilicsanaan iyo fulinima ku dhacay waa wax amarka ilahay ku dhacay laakiin waa ka xunnahay dadka shacabka in la laayo ama maamulka ka tirsan ama dad dawladda ka tirsan ama soomaaliya ama dadka nadiifka oo soomaalida